anigoo magacayga la yihahdo idris cabdi dhaktar oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta wixii laga bilowdo waxaan u taaganahay musharaxa madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa inaan tartankaas madaxweynaha aan ka qayb galo waayo saad ka warqabtaan deegaanadaas aan ka soo jeedaa saad ka warqabto deegaanadaas ilaa hadda waxa waaye waa la haystaa afartii sano hadda ugu dambeysay deegaanadaas oo aniga aan ka soo jeedo haba yaraatee waxa waaye dadkeeda waa heli waayaan wax xorriyad ah deegaanadaas oo sideedaba haddaan soo kooba ka soo bilow doolow ka soo bilow luuq boholgaras baardheere salagle saakow lehelow arabow bu-aale dajuuma jilib kamsuuma dhulkan laysku yihahdo xataa oo zoonahan oo xeebta ah oo sabca sharaafa lahaa joore jamaame kamsuuma buliyaaq mugambo fagaan maanamofa koban araale sanguuni warkay buulaguduud yuuntooy yarow iyo goobweyne afmadow dhulkan dhan taabato qooqaan wixii inta kasoo ah ilaa aad ka imaanaysa diif iyo garabey iyo xaliimo cadey iyo cabdile dhoore iyo maxaa lalahay janaay cabdile dhulkaas dhan waxa waaye dhulka dadka deegaanada deegaankaas oo degan waa dadka aniga aan maxaa lalahay aan ka soo jeedo qabiilkooda aan ka tirsanahay waxa waaye saa ka warqabtid waxa waaye dadkii waxay waayeen dad deegaanadooda xataa u xoreeyay waayeen afartii sano xaggaa la fadhiya waxaad dareemaysaa maamul goboleedada qaarkood inay heshiis la yihiin al-shabaabka saas daraaddeed anigu waxaan ahay nin musharax u taagan oo madaxweynaha jubbaland u taagan ahay aan bedelo axmed madoobe waxa waaye axmed madoobe waxa waaye deegaan ahaan anaa ka tira badan dadka degan meeshaas waxaan rabaa dhulkaas oo deegaanadaas ah ugu tirada badan oo aan deganahay inaan dadkooda aan xoreeyo aan maxaa lahay dadkooda wax haba yaraatee labaatan iyo toddobadan sano ay heleen wax xorriyad ah ma jirto waa dad la haysto waa dad lagu soo duulay waa dad dad deegaanka ahan haysto waayo waxaan u taaganahay musharaxaan ahay deegaanadaas oo tirada badan laga soo bilaabo luuq ilaa doolow geeskan garbaharey soomaa soo mar baardheere soo mar dhulkan soo mar maxaa lalahay jubada dhex dajuuma ilaa jilib isaakow isalagle isaakow dhulkaan dhan haddaa soo martid aad ka tegaysid maxaa lalahay erida afmadow waa dadka deegaanada ani aan ku dhashay waay oo aan u dhashay waay waan waxa waaye maxaa waxay u baahan yihiin xorriyaday u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amniyay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay qaybaha bulshada wax alla waxay u baahneed caafimaad ay helaan wax haba yaraata ay haystaan ma waa dad la haysto oo deegaanadooda maxaa lalahay dadkii ay haystaan dadaan deegaanka ahayn sababtaas ay ugu kaliftay inaan ahay musharax madaxweynaha jubbaland waxaan rabaa dadka deegaanadaas ka soo jeeda dhammaantooda oo degan inay tartankaan hal beelle aysan ku tartamina dadka deegaanka ugu tira badan inay ku tartamaan waayo maxaa idiin diida inaad ku tartantaan waxa waaye waddankan waxa waaye waddan dimuqraadiyadda waaye adduunka dhan waxa waa fiirinooya waxa waaye qof qof ka xoog badan ma leh saas daraaddeed ani waxaan rabaa inaan maxaa lalahay aan ka qayb galo doorashadaas dhici doonto oo aan waxaan u taaganahay musharax madaxweynaha jubbaland ah markaan waxaan rabaa dadkii deegaanadaas deganaa oo qabaa-ilada ugu tiro badan eh inay ayagana tartanka ay kasoo qayb galaan aysan u daynin dad gaara oo meeshaas maxaa lalahay in muddo a haysta haba yaraatee aysan waxba ka qabanin markaan hadalkayga meeshaan kusoo gebagabaynaa waxaan ahay musharax u taagan madaxweynaha jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu